Wadada weyn ee Iskiraasa degmooyinka Xudar iyo Wajir iyo waliba Etato si eed ay ku muuqdaan burbur taasoo iyo saameyn shil duwan kula kulmayaan bulshada isticmaalasa iyo darawalada baabuurta ka shaqeeya wadadaasaytii gudoomiyaha degmada Xudar ee xarunta gobolka Boqol iyo waliba usa booqasho indheindheyn usa kasada ee wadadaasi landayac tira waana yoon isku kaaladaan maamulka gobol iyo degmo iyo guud ahaanba bulshada qaybasho shil duwan booqashada gudoomiyaha degmada Xudar Maxamed Macalin Axmed iyo waliba usa faahfaahinka biyey muhiimada lagu leeyahay ridan dhisowka wadadun Iskiraasa degmooyinka usoona kabaagay in si guud eh loonkula qayb qaada guud ahaanba dhismo
way suranaa jidadka magaalada xudur hagalo jidka mude oo jidka weejidan bahawe dhuunka oo magaalada shan kilo kilomitran jarta jidkiishaa surana jidkaasoo manaa eed dhibaato badan dadweynahan ka gaben oo goonaaya geekoyba ka furahayna makiinadii masanayna agafoo maanaa magaalada ka shaqeys kambaniga lahay yaa tiyadhaa surana way basuubiyayna walyar godadko kajiyaal iyo jidkiirna iyo furahayna marka runtii waan mahadnaqayn kambiniga iyadiinaan ka mahadnaqaan kambiniga walbadan gobadii deegaanka ka sugan haddii oo maanaha dhinaca dhibaatooyinka haddii dhiyaan hamiindhow hataa dhibaato dhiidi magaalada gubati inaynu boydo iyo ku faa'iidaysino oo lakadamaya dabkiisugahay markasta walaay boorbalanga jiidkan ku kooy ngadeegsadaan runtii waybwaa waa kambanigun ciidanka deegaankan ka diirsadiyu usoo hoolisweedaatan howlo maalmeed kale marmar wayba aan adeegsaana inuun maanaa jiidka furna jiidka kasagna aan adeegsaana runtii mahadnaqaana hatana wayba surugna meeli jidkaas dhatiisa surugna makiinada arago haytan ini maanaa barnaamijkaasi suubyo hayte runtii jidkan waybaan baahayna jid oo baahdiis ee deegaankan ka jartuu oo iskiiraw eeldhuunka iyoonito magaalada iskiiraw sanadkan biilaangu magaalasiisanla dareertan mayba eed eedan ku faa'idaysnafadaanayna deegaan ku faa'idaysada eeldhuunkan ku faa'idaysada boydo laakubuuyi jidkana saa maanaa eed maanaa lingmara saylaka mara fadee ka tala galohayn runtii siingmaadnaqe barnaamijyadii eed eedaan ka mahadsantiin wariyaalkana mahadsanyin markaanad mayoonayba fadaane hiyada lihiyadii xillan meelun hata surugnooba xil roobad kala deere gohaase oo anti maanaad jeedan walaku tuubi fadaana jaayan baahante makiinooyinkii qalabkii haysana wayba fadaanan noosaacid heeda noosaacidan ani jidkan la biyo maanaa jaayla ka shaba sida jidka magaalada la weelay oo kale maadaama magaaladii ku madata anina weelo fadaana wayba fadaana armayo heedoonka baaqana ini barnaamijkaas heedo oo mashruucga yaryar biyow anarmoosnin ku faa'iideeyan hajeediyaan heedii arantiye ka baraarugan
maamulka degmada xudriyo kan gobolka boqol iyo wadaan dadaalo laga hormariyo reedandhisowka wadooyinka iyo weliba adeegyada arrimo bulshada